bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariisto wasiir cabdiqaadir cabdiraxmaan cali iyo wasiirka iyo xildhibaanka reer hirshabeelle oo kaba weyne allah u naxariisto labadooduba maanta waxay ku dhinteen qarax gelinkii dambe nino wadada ay u dhigeen nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab meel u dhexaysa degmada wallabeyn iyo degmada afgooye labadaas xildhibaan oo midna ka tirsanaa hirshabeelle midna ka tirsanaa koonfur galbeed ka koonfur galbeedna waa wasiiru dawlaha wasaaradda amniga maqan cabdiqaadir ilaahay janatulfirdowsaha ka waraabiyo haddee ummadda soomaaliyeed gacanna cadowgaasay kula dagaalamaysaa dowladnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed diidan gacanna qarannimadii iyo dowladnimadii waa hore xogga ku dhacday gacanta ku haysaa intii kale saraakiishii iyo ciidamadii dabcan la socotay sida igu maqaalaha waxaa halkan ku dhimatay laba askari oo yanaalkaa ku shahiday intoodaba ilaahay subxaanahu watacaala ha u wada naxariisto guud ahaan dowlad goboleedyada ay ka kala tirsanaayeen hirshabeelle iyo galbe iyo koonfur galbeed ummadda soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeenba guud ahaana sabar iyo iimaan allah naga sii
waa taa wasiir maxaa ka taqaanay wasiirkan ka tirsanaa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba mas-uulkan kale ee asna ka tirsanaa maamulka hirshabeelle
xildhibaan kaba weyne dabcan dee aqoon badanu malihi laakiin waa xildhibaan soomaaliyeed mudane soomaaliyeed mas-uul soomaaliyeed aqoon badanu malihi ilaahay janatulfirdowsa ha ka waraabiyo xildhibaanada hirshabeelle iyo madaxda hirshabeelle intuba taakidkiiraanyalaan iyagana la qiibsanaynaa sidoo kale xildhibaan cabduqaadir muddadii shanta sane ee lasoo dhaaftay lasoo dhaafay wuxuu inta badan uu joogay oo uu ka shaqeynaya gobolada koonfur galbeed soomaaliya khaasatanna magaalada baydhabo cabduqaadir wuxuu ahaa dadkii raadinta iyo yegleelida dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee maanta madaxweynuhu ka yahay mudane shariif xasan sheekh aadan xubnihii ugu firfircoonaa isagoodii intii aan maamulkan la dhisin ka horna maamuladii isqabqabsiga ahaa oo labada dhinacba koonfur galbeed dadku ay isku haysteenna qaybo ka ahaa wuxuu aa nin aada u afgaaban oo islaamnimadana aada ugu dheer tahay waa nin dowladnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed mar walba dhinaca wanaaga ka eegaayay wuxuu aa nin aan khilaaf badnayn oo dowladnimada aadka ugu heliyo wuxuu ahaa nin firfircoon oo wasaaradda uu joogay iyo wasiirkiisuba ay ahaayeen laba qof oo dhinaca amnigana wax badan ogaasho badan ka lahaayeen marka waxaan isleeyahay kullay unaa jeshiisaa timid ilaahayna inuu dadka dila ma weynayo bani-aadamkuna ceeb ma weynayo dee miyuu ku dhintay iyo qof baa dilay labadaba waa geeri laakiin waxaan dareemaynaa in geeri naxdin badan ay tahay oo gacanka aqdarana ay dishay janatulfirdows allaha ka waraabiyo guud ahaan isaga iyo intii kaleo meesha kula dhibatayba
waa taa wasiir allah u naxariisto waa sidaas aa sheegtay haddii aan dib ugu laabanno siday wax u dhaceen inkastoo la ogyahay maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab in mar kasta weerarada iyo qaraxyada ay geysanayaan ay yihiin kuwa dhuumaaleysi ah oo ayagoo naflacaari ay geystaan haddana dhanka kale bal ka waran ammaanka halka ay wax ka dhaceen mi aysan ciidanka dowladda iyo kuwa koonfur galbeed halkaasi ku sugnayn
aad baad umahadsantahay wasiirku shalay gelinkii dambe uu kasoo baxay magaalada muqdisho ee xarunta ummadda soomaaliyeed wuxuuna isagoo baabuurkiisa wataa isaga iyo saraakiil kale oo ciidana la socotaba ay soo gaareen deegaanka wallaweyn oo uu xalay kusoo hoyday sidoo kalena saakay uu qeyb ka ahaa wafdigii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee baladow la yimid halkaasuuna madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya si wanaagsan oo sharaf leh ugu soo dhaweeyey kalena qayb qaatay wadahadaladii saraakiisha ciidanka iyo madaxweynaha iyo maamulka gobolka shabeellada hooseba ay halkaa ku ahaayeen hase yeeshee gelinkii dambe ayuu damcay inuu magaalada muqdisho dib ugu laabto laakiin dee ajal baa qornayd oo ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya intuba dee maalin walba waxay la dagaalamayaan waa cadow cadowgaasoo de midab kala nala leh luuqadana nala leh aragtida muuqana nala leh oo aanan kala garan karaynin markay falka sameynayaan marka laga reebo marka ciidamada soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya intuba waa ay dadaalayaan laakiin cadowgu mar walba wuxuu diyaar u yahay sidii ummadda soomaaliyeed uu ku dhaqi lahaa sidau dhibaato u gaarsiin lahaa madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada intaba hase yeeshee dee kuma koobna keliya in wasiirkan iyo xildhibaankan keliya halkaa ku dhinteen ummadda soomaaliya maalin walba dhagar bay u maleegaan dhimashaduna waa xaq labada ninba way shahiideen oo ilaahay subxaana watacaala janata firdowsa hageeyo marnaba dowladnimadeena iyo qarannimadeena iyo raadinta dowladnimo wanaagsan nagama hor istaagayso hadday qaraxyo geystaan iyo hadday madaafiis soo tuulaan intaba waa taha marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo labadooda keliya miyaa wafdiga ka soo hormaray mase wafdiga madaxweynaha uu la socday markii qaraxa u dhacay
maya wafdiga madaxweyne shariif xasan shaqaadan lama soconin waxay ahaayeen qeyb bay ka ahaayeen wafdiga iyagu way kasoo horeeyeen oo lawabay maalintii shalay toola joogeen labadooduba hase yeeshee wafdiga madaxweynaha oo gerinkii hore oo saaka diyaarad oga soo ababaxay magaalada muqdisho galinkii dambe ay dib ugu laabteen wasiirka iyo xildhibaankuna gaadiidkii ay ku yimaadeen bay damceen inay dib ugu laabtaan marka tii rabi baa halkaa ugu timid oo halkaasay ku dhinteen jannatilfirdows allah ka waraabi
waa tahay markii aan ku weydiiyo muddooyinkan waxaan la soconay in ammaanka gobolka shabeellaha hoose ay maamulka koonfur galbeed qorshayaal gaar ay ka lahaayeen sida mas-uuliyiinta koonfur galbeed hore ay u sheegeen oo waxaa socday howlgallo iyo qorshe la doonayay sidoo kale in caasimadii maamulka koonfur galbeed ee baraawe lagu hagaajiyo marka howlgalladaas ayagu halkay marayaan
hadda howlgalada koonfur galbeed soomaaliya waxay lamid yihiin howlgalada ka socda guud ahaanba geyga soomaaliya ee madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyadu intuba ay ka siban yihiin sidii dalkan looga sifeyn lahaa haraadiga gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab howlgaladaas meel wanaagsan ay marayaan dowladda kulli dowlada unbay maskaxda ku haysaa sidii nimankan looga saari lahaa wadanka biidn illaahi tacaala waxaana rajeynaya xilliga ay dowladda ugu talagasho in waxaa meelaha ku dhuumaadaysanayo sida shuftada camal dhiigyacadyada oo ummada soomaaliyeed noloshooda iyo qarannimadooda iyo dowladnimadooda kasoo horjeeda koonfur galbeed iyo dowladda federaalk oo iskaashanaya intuba inay tallaabooyin ka qaaday doonaan hase yeeshee dee cadowgan waa cadow soomaaliyeed oo kalar soomaaliyeed leh oo milib soomaaliyeed leh oo luqada soomaaliyeed ku hadlo oo laakiin mabda-iyan aan xambaarsaneyn dowladnimo iyo qarannimo iyo ummadda soomaaliyeed inay la noolaato sida dadyowga kale adduunyada ay u noolyihiin inay noolaadaan raba maa marka shacab iyo dowladna in loo kala haramaa nimankan waa in la iska qabtaa shacabka soomaaliyeedna guud ahaan waxaan ka codsanayna inay gacan siiyaan dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo saraakiisha ciidanka qaranka soomaaliyeed oo har iyo habeen baa u taagan sidii ay nimankan u xeritiri lahayd
laakiin wasiir arrinta la isweydiinaya waxay tahay maamulka koonfur galbeed sida la ogyahay gobolka shabeellaha hoose muhiim ayuu u yahay markii dhinac kasta loo eego waa gobolka ugu wax soo saarka badan haddana ay ku taalo caasimadii iyo sidoo kale dekedii maamulka uu lahaa mar kastana waxaad ku celcelinaysaan inaad qorshayaal ka leedihiin sugidda amniga dagaalka al-shabaab ee gobolkaas haddana wax badan isma bedelayaan marka su-aashaas maxaa kaga jawaabaysaa aada baad umahadsan tahay horta jamhuuriyad gooniya ma nihin anagu koonfur galbeed haddaan nahay waxaana dowlad goboleed ka tirsan dowladda federaalka soomaaliyeed awoodda iyadu iyo waxqabadka iyagu wuxuu ku xiran yahay hadba sida dowladda federaalka soomaaliyeed iyo istaraatiijiyada amniga loo sugaayo ay iyada kuxintaa wadankan dowlad madaxweyneu leeyahay ra-iisal wasaar u leeyahay istaraatiijiyadda la dagaalanka al-shabaab iyo ka sifaynta guud ahaan geyga soomaaliya wax koonfur galbeed keliya istaraatiijiyadeeda u taalama wa waa wax national ah oo dowladda federaalka soomaaliyeed laga raba in istaraatiijiyadii dalkan iyadaa dowlad waa iyadaa imkaaniyaadkii loo baahnaa oo dhan ba hayso dowladda laga raba inay istaraatiijiyadaas dul timaado annaguna koonfur galbeed ahaan in wixii aan awoodeyna aan qabanaa muhiima laakiin wadanku dowlad buu leeyahay dowladdaas federaalka laga rabaa hagidda iyo hogaaminta istaraatiijiyadda amni ee lagula dagaalamaya shabeelood inay iyada la timaado ta kale shabeellada hoose uma aha keliya inay istaraatiijiyad u tahay koonfur galbeed soomaaliya waxay istaraatiijiyad u tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan ba gaar ahaana de waa waa difaaca ugu weyn ee magaalada muqdisho ee xarunta dowladda federaalka soomaaliyeed laga difaaco marka cadow koonfur galbeed keliya ku kooban malaa cadowgu waa cadow soomaaliyeed cadowgu waa cadow jiiritaanka iyo dowladnimada soomaaliyeed oo dhan ba la dagaalamaya marka haddaanu nahay hadday tahay federaal iyo hadday tahay dowlad goboleed hadday tahay koonfur galbeed iyo hadday tahay dowlad goboleedyada kale intuba inay kaashadaan istaraatiijiyadda hagidda iyo hogaaminta amniga dowladda federaalka soomaaliyeed baa looga fadhiyaa annaguna iyadaasaan ku daba fiilana biidnillahi tacaala